بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina محمد وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay risaaladii macaalim fي aadاab الmتacalم waxaan ku dhex jirnay madklka risaalada gaar ahaan waxaan ka hadlaynay xaqiiqat اlcilmi wa maraatibu cilmi maxaa xaqiiqo uu ku yahay oo xaqiiqat اlcilmi maxay tahay maraatibta cilmigu uu kala leeyahayna waa maxay ayaan soo haynay waxaan noogu waxaan ka hadlaynay marka wixii ugu dambeeyey waxay ahaayeen cilmiga aan sheegayno ama tilmaa yacnii fadiiladiisa iyo wanaagga uu leeyahay iyo martabada uu leeyahay laga soo hadlay inuu yahay alcilmu asharciyu ee uunan ahayn culuumtan kale waxyaabaha kale cilmiba ha la yidhaahdee haddana ma loo jeedo waxaa nebiga la amray inuu ziyaadsado iyo waxyaabaha fadiiladan fadaaisha waaweyn leh aan tilmaamayna inuunan ku jirin ayaan soo haynay kharaja alimaamu bnu xibbaan fii saxiixihi min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslam in allaha yubgid kula jacdariyi jawaad sakhaabin fi اlaswaaqi jiifati bاlleyli ximaari bالnahaar caalimi bamri اdunyaa jaahili bamri اlaakhira wuxuu leeyahay rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam in allaha alle yubgidu wuxuu nacayaa uu necab yahay kula jacdariyin mid kasta oo qallalan oo kibir badan xaqa ka qallalan oo kibir badan jawaadin ururin badan oo maalka aruuriyo xaqa lagu leeyahayna aan ka bixinin sakhaabin fil aswaaqi suuqyada ku qaylin badan oo mid yacnii suuqyada ku qaaqleeya oo ku qaylin badan jiifatin billeyli habeenkiina yacnii neef baktiyey oo kale ah oo meeshuu ku dhacaba aan ka kacaynin ximaarin binnahaari maalinkiina dameer ah oo sida yacnii dameerka shaqo iyo rar iyo kadi iyo dhiba dhib un ugu jira maalintiina habeenkiina iska jiifo caalimin biamri dunyaa adduunyada sha'nigeedana yaqaano umuuraha adduunyada yaqaan caalimku ah jaahilin biamri alaakhira aakhiro arrinteedana ka jaahil ah xadiidkan marka nebigu sal l l slam sidaasuu yidhi maxalu shaahidkuna caalimin biamri اdunyaa jaahilin biamri اlaakhira weeyaan kharajahu ibnu xibbaana ibnu xibbaan ayaa soo saaray xadiidka taxta dikri الzajri can اlcilmi biamri اdunyaa maca linhimaaki fiiha waljahli biamri alaakhirati wa mujaanabati asbaabihaa baabkaas u baabeeyey sida badan culimada kutubta xadiidka tarjamada ay culimada aliftay kutubaha u sameeyaan aaday muhiim u tahay in laga fa yacni maani macnaheeda la fahmana waa lafdhabar xadiidka fiqhiga laga qaadanayana waa laga fahmaa sida uu imaamka u tarjamto oo cinwaanka uu samaysto marka alimaam ibnulxibbaan ibnu xibbaan halkan ciwaan wuxuu sameeyey markuu xadiidkan keenayey wuxuu yidhi dikru zajri can ilcilmi biamri dunyaa iska hororid ama iska canaanasho la yska canaananayo adduunyo arrinteedoo cilmi loo yeesho maca linhimaaki fiiha iyadoo weliba adduunyada qofka uu markaa aad uu ugu mamanaanayo iyo waljahli biamri alaakhirati iyadoo weliba lala qabo arrinta aakhiro inuu ka jaahil noqdo laga jaahil noqdo wa mujaanabati asbaabihaa iyo asbaabteeda ka dheeraanshadeeda aakhiro asbaabteeda marka haddaad isku darsato inaad cilmi adduunya aada u barato ood iyadii uun keliya aada ku maman tahay aakhirana aada ka jaahil tahay asbaabtii aakhirana aada ka fog tahay intaas markaad isku darto arrintaa aada buu xadiidkan kaaga canaananayaa dadka uu sheegayana waa adiga cid kale maahani ogow marka qultu aljacdariyu qaala bnu اlأhiir fi الnihaayati wuxuu ku yidhi alfadu اlgaliidu اlmutakabir waa qofka qallafsan alfadu kan qallafsan algaliidu ee ad adag almutakabiru ee isla weyn qaala bnu اlأhiir marka fi nihaaya waxaan uu leeyahay waxay tahay xadiidka haddii kelmado adag ay ku jiraan oo aan aada loo isticmaalin luqadda lagu isticmaalin sida badan meesha laga fiirinayo waxay tahay oo ardaygu uu ka fiirinaya ama baaxidku kutubta arrintaas u alifan ee qariibulxadiidka ka hadasho nihaayadana marka wuxuu ka mid yahay sida sahlan kutubta markaa aada uga helaysid dantaada oo arrintaas ku saabsan ayb mar allaale kelmad adag markaad xadiidka ku aragtaba qaamuuska carabiga oo caadiga ma aadaysid dabcan qaamuusku inaad aaddo waxunbuu kuu faa'iideynaa laakiin macnaha sharciga iyagu badanaa aada mu isu xil saaraan sida badan oo macnaha luqada unbay ku dadaalaan kelmaddan marka waxaa laga yaabaa macno sharciga inay leedahay oo ay halkaas kugu dhaafto walidaalika asalka kutubta qariibka loo aadayo kuwa culimmadii horena waa ka cabsan jireenba qariibka oo imaam axmed baa waxaa laga wariyey inta kelmad adag oo xadiidka ku dhex jirtaa la su-aalay markaasuu wuxuu yidhi saluu ahlahu waxaad su-aashaan dadka ahalka u ah kelimadaha qariibka ee xadiidka ku jira weydiiya buu dhihi jiray abuu cubayd iyo raggaas oo kale isagiina marka xoogaa waa ka jimbaday gadaalo uga baxay ayb marka waxaad dareemaya marka wax walbo inaad ogaato waa fiican tahay meeshaad u aadi lahayd inaad kasta ugu yaraan aljawaadu qaala waxau yidhi ibnu lahiir aljamuucu kan ururinta badan almanuucu ee celin badan maalkoo ururina xaqiina kama bixinayo wasakhaabu alsayaaxu kan qaylada badan waa fil aswaaqi suuqyada midka suuqyada iskaga qayliyo qaaqlaha ah haadihi nusuusu walaahaaru nusuustan iyo aahaartan tufiidu waxay faa-iideyneysaa ana alcilma almamduuxa cilmiga la ammaanay waladii fadalahu llahu kan ou alla sharfay uu fadilay wa sharafahu ou sharaf badnaysi uu ka sharaf badnaysiiyey calaa saa'iri alculuumi culuumta inta kale uu ka fadli badnaysiiyey huwa alcilmu aladii ya'huduka waa cilmiga kuu qaadayo ilaa ariiqi najaati badbaadada jidkeeda qadan berri beyna yaday illaahi ilaahay hortiisa iyo wamaa arshadaka waa waxa kugu hanuuninayo ilalxalaa kugu hanuuniya ila alxalaali waalxaraami xalaal iyo xaaraan wa saa'iri alaxkaami iyo axkaam inta soo hartay almutacalliqati ee ku tacalluqdo calaa najaaxika adiga inaad guulaysato marka cilmiga aadka loo fadilay waxa uu yahay midka ilaahay berri alla hortiisa aada ku badbaadaysid kan xalaal iyo xaaraanta ku kala tuso si aad xalaashana u qaadato xaaraantana uga dheeraato iyo axkaamta kale ee adiga badbaa inaad liibaantood nolosha ku guulaysato axkaamta ku tacalluqdo fafham haadaa kan faham walaa tamuddanna caynayka labadaada indhoodna ha u taagin ilaa asxaabi culuumi اddunyaa adduunyada culuumteeda dadka yacni asxaabta u ah ehelka u ah wa zakhaarifihaa iyo dhaldhalaalkeeda adduunya dhaldhalaalkeeda kuwa aadka u yaqaan iyo culuumta maadigae adduunyada dadka aadka u bartay waxbaha u hanqaltaagin haddii adiga ilaahay diinkiisa uu ku baray qaala allahu tacaala linabiyih alla nebigiisa wuxuu ku yidhi walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aana alcadiim waxaanu ku siinay toddobo kuwa soo noqnoqda ah iyo qur-aan weyn ayaan ku siinay qur-aanka weyn faatixada iyo qur-aankii wey laa tamuddanna caynayka indhahaaga ha ku jalleecin ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum waxaan ugu raaxaynay waxaan ugu raaxaynay nooc anwaac iyadoo uu yahay waxba marka araggaaga ha u jalleecinin walaa taxsan calayhim ha murgin oo iyaga yacni dartood ha u murgin ama korkooda ha ku murgin waqfid janaaxaka garabkaaga raarici lilmu'miniina mu'miniinta u raarici aayadda marka waxaa la sheegay nebiga in ilaahay gallad weyn uu siiyey oo qur-aankan in isaga la siiyey oo lagu soo dejiyey sidaa darteed waxaa la leeyahay dadka aan adduunyada siinay ee noocyo adduunyo aan ugu raaxaynay waxba adigu ha jalleecin adaa wax ka weyn lagu siiyey markaa ninkii dhaxal nebi helo isagana wax weyn baa ilaahay siiyey nolosha khayr fara badan baa ilaahay siiyey qof adduunyo ka badsaday ama cilmi adduunyo ha ahaado ama ha ahaato yacni maal adduunyo qof ka yacni uga batay inuu jalleeca maaha marka rawa bnu casaakirin fi taariikhi dimashqa ibnu casaakir taariikhi dimashq wuxuu ku wariyey bisanadin fiihi mubhamun sanad ou nin mubham aan magaciisa la sheegin oo ku jiro can cabdillaahi bni camr bni alcaas wuxuu yihi cabdullaahi bnu camar man qara'a alqur'aana qofkii qur-aanka akhriyo fakaأnama اstadrajat الnubuwatu bayna janbayhi qofkii qur-aanka akhriyey oo dhawaaqa alfaadiisa akrin akhriyey macaanidiisana fahmay ilaa curfiga salafka man qara'a alqur'aana kaasay u yaqaaneen qofkii qur-aanka qiraa'adiisana yaqaano macaanidiisana fahamsan qofkii marka qur-aanka akhriyey fakaannama stadrajat innubuwatu waaba iyada oo ay nebinimadu qaaday beyna janbayhi labadiisa dhinac ay uga jirto fakaannama marka labadiisa dhinacba in la qaadsiiyey nubuwadii ilaa annahu laa yuuxaa ilayhi keliya waan loo waxyoonaynin bis isaga dabcan looma waxyoonaayo laakiin nubuwadii labadii dhinaco uga dha labadiisa dhinacay uga jirtaa waman qara'a alqur'aana qofkii qur-aanka akhriya fa ra'aa u arko anna axadan qof min alkhalqi makhluuqa ka mid ah ucطiya afdala mima ucطiya axadkaa in la siiyey isaga wax ka fadli badan oo ka fiican mimaa ucdiya waxa isaga la siiyey faqad xaqara wuxuu xaqiray maa cadama allahu wuxuu ilaahay weyneeyey wacadama wuxuu weyneeyey maa xaqara allahu wuxuu ilaahay xaqiray yani ninkii qur-aanka la baray oo qur-aankii akhriyey dabadeed u maleeyo ama u arko qof khalqiga ka mid ah in la siiyey wax isaga waxa la siiyey wax ka fiican in la siiyey u haysto waa wixii marka dee qur-aanka ka soo haraa laga hadlaya qofkaasi faqad xaqara maa cadama allahu wixii ilaahay weyneeyey buu liiday waa isagoo qur-aan ilaahay siiyey hadduu wax kale uhanqaltaago uu yidhaahdo adigana qur-aan baad meeshaan taqaanaa hebelna sidaas waayo hebel waxaanuu sameeyey hebel sidaanuu gaaray haddii haddaad istiraahda sidaas qur-aankii rabbi weyneeyey adiga horta waa xaqirtay wacadama maa xaqara allaahu wax ilaahay xaqiro adduunyadiina waa weyneysay marka haddii ilaahay adigu diinku siiyey adiga aad buu alla nicmo weyn aaba alla uu kugu leeyahay waa sida ilaahay nebiga uu ku yidhi wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llaahi calayka cadiimaa ilaahay nebigiisa wuxuu ku yidhi fadliga alle oo adiga dushaada ou ilaahay yeelay aada u weyn yahay marka qofkii ilaahay qur-aanka xadii axaadiidta nebiga iyo la baray nicmo weynaa ilaahay siiyey inuu alxamdu lilah yiraa ku qancaa laga rabaa amaa adduunyada haddii la doonana dee ilaahay inuu isugu kaa daro waa laga yaabaa haddaan lagu siinina adaaba waxweyn haystaba ayb hadal sidaan oo kale ana waxaa tilmaamay alimaam abu shaamat almaqdisiy kitaabkiisa khudbat lkitaabi almu'amal ayuu ku sheegay laakiin dadka maanta isoo iyagiyo diintii ilaahay meel fiican ka baray oo wax badan fahamsiiyey ayay xaqirayaan iyagoo markaas u xusul duubaayo waxyaabo kale markaasaad arkaysaa dad diintii yacni ilaahay wax ka baray oo intay ka tagaan meel kale u hanqaltaagaya qaarkoodna waxaad arkaysaaba inay diintii ka shakinayaan oo kaanamaa wax ay ku sirnaayeen oy ku dagnaayeen ay ka dhigaan beryahan dambe taas ay aada u badatay qofkii siduu qof diineed u yahay uu fiican yahay uu diintii baranayo dadkii ugu yeerayo mar dambe unbaa ilaahay lee yacni dunuubtiisaana sabab u ah intou leexdo ou qalloocdo ayaad waxaad arkaysaa isagoo dhahaayo war waagii aan saas ahayn waaba sirnaynba ilbax ma ahayn waxba ma aanaan ogeyn waana la siray kuwa ku dhahayaad arkeen kuwa dhahay aad arkaysaa wadaadadu dadka waa siraan aakhiray ugu goodiyaan wax kale uma haayaan mashruuc male bay ku leeyihiin mashruuca aad rabtaa maxay tahay adduunyadaadii adaa u shaqaysan karo ilaahay lixda lixda lixaad hadduu ku siiyey lixaadkaaga caqlina uu ku siiyey adduunyadaada aduu raadso haddii diin diinkaagii lagu baray oo qofkii uu kugu sadaqaysto inuu ku baro muxuu kaa siranaana yaa wax laga siranaana hadday jiraan dad magac diin intay ku shaqaysteen ku qaraabtana de kuwaas unbaa eedaysan laakiin anigu waa lay siray iyo maxay tahay waxaas dhaco dad waxaas qorayaad arkaysaa aad weliba dhallinyaradii hadda wax baranaysay waxay leeyihiin ha luggo-inina dariiqan annagaa kusoo luggo-nay marka dadka saas oo kale waxaa weeyaan dad oo de iimaan la-aan waayo wax saas oo kale ah hرج الxافظ بن cبدالبر بsنده إlى الإmام الشhاaفiعiي رaحimh الlه أنه qاal imaamu شhaaفiعي wuxuu yihi laysa لأحadi qof ma jiro laysa لأxadi أxad uma aha أn yaquula inuu yihaahdo fيi شhayin شhay arin شhأnigiis xalaal hada xalaal inuu yihah kani waa xalaal walaa xaraamu inuu yihaahdana uma banaano إlaa min جihaة الcilmi cilmi xaggiis inuu ka dhahaayo maahan cilmigii marka waa maxay innaga maxalushaahidkan ka rabna kan waayo wa jihatu lcilmi cilmiga jihadiisuna maa nusa fi lkitaabi waa wixii kitaabka lagu caddeeyey waay ow fi sunnati ama sunnada nebiga lagu caddeeyey waay ow fi lijmaaci ama ijmaaci ummadda culimada muslimiinta waxay ku ijmaaceen waay fain lam yuujad haddaan la helin fii dalika kaagaas dhexdiisa haddaan laga helin wixii la raadinayay masaladii faalqiyaasu calaa hadihi اlusuuli usuushan korkeeda qiyaaska laga qiyaasanayo maa kaana fii macnaahaa waa wixii macnaheeda dhexdiisu ahaaday ayb falqiyaasu alaa hadihi falqiyaasu calaa hadihi اlusuuli cafwan falqiyaasu qiyaas calaa hadihi اlusuuli usuushan wax lagu kor qiyaasto way maxaa la qiyaasanaa marka maa kaana fii macnaaha wixii usuushaan macaanideeda yee yeesha markaas yani marka halkan imaamu shaafici wuxuu nagu barayaa cilmi maxaa noqonaya marka cilmigii wuxuu ku yihi waa wixii kitaab uu caddeeyo aayad qur-aan qur-aankii iyo macaanidiisii iyo waxa la xiriiro waa cilmi ow fi sunnati ama wixii sunnada nebiga ku yimaado xadiidkii nebiga waa cilmi isaga xadiidka nebiga sheeko xariir maaha dad baa marka dulmigooda iyo edabdaradooda waxay gaartay inay yidhaahdaan axaadiidtan iyo waxaan yaa lagugu sheekaynin maxay tahay axaadiidtii buu yasaa axaadiidtii buu sheeko baraley ku sheegayaa isagana dadka wuxuu rabaa inuu qofka sidaas waxaa la yaab leh siduu u ceeboobaya feeri yacni qof diinkan duro ma jiro ilaa ilaahay waa ceebeeyaa ceeb unba udhex fadhiisana kuwa noocaas waxaad arkaysaa markay sidaas yidhaahdaan oo bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud ay wax ka sheegaan waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay dagaalkii labaad waxaasaa dhacay kacaankii faransiiska saasaa jirtay fulaan saasuu qoray mid kaleu kuu sheegaya oo waxaasi tororog maahan miya haddii adiga lagu yidhaaha waxaas waa tororog suu ma lagu dhihi kara adiga laftaada wuxuu rabaa marka inuu taasna ka dhigo wax aan shaki geli karin axaadiidtii nebigana uu yidhaahdo bukhaari muxuu u aruuriyey fulaan muxuu u yeelay ayuu leeyahy isagiina w cidka qolo yacni dad kale oo gaalo ah ama fal falaasifo kufaar ah oo uunan ogeyn xataa sanad ay kusoo gaartay ounan sugi karin ayuu maanta dhan rabaa inuu noloshaada ku xiro marka noloshaadii in bukhaarina laga soo leexiyo falaasifo jaan oo aanan aqoonin isku diin ahayn lagu xiro weliba aan la ogeyn wax aynay yidhaahdeen iyo in kale xataa aan si mutawaatira ama si lagu kalsoonaan karo sanad aan loo haynin keliya buugaa lagu qoray gaalaa meel dhigatay aan ahayn waxaa la yaab leh marka caqligoodu aawe kuwaas marka miyaynan ahayn ugu yaraan waxa uu meeshaan ku naqdinayo cabirkaas inuu halkaanna saaro marka ma raba adig inuu ku xukumo u rabaa cabir kalena meel kale uu saarto ayb marka jihat lcilmi waa wixii kitaab lagu caddeeyo sunnada dhexdeeda lagu caddeeyo laba ma tahay ow fi lijmaaci ama mas'alada haddii lagu ijmaacay culamaa lmuslimiin wixii ay ku ijmaacaan waa cilmi waa la qabsanaa oo xadiid baa wuxuu ahaa laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah ummadaydu baadi maku kulmaysuu yihi nabiga sal l slam marka ahlu cilmigu waxay ku ijmaaceenna waa cilmi haddii laga waayo mas'alada saddexdaas meel maxaa la aadayaa marka usuushan oo kitaabka iyo sunnada ayaa laga qiyaasanaa wixii gadaal ka imaado xugun loo raadinaayo wuxuu noqonayaa wax lagu fiirinaayo oo lagu qiyaasanaayo kitaabka iyo sunnada marka ijmaaca iyo qiyaaskuna waa furuuc kitaabka iyo sunnadana waa asal walidalika alkitaabu wasunna waxaa la yidhaha aslayna la yidhaha labadooda waa labada asal marka halkan xaqiiqat lcilmi waa maxay aayad xadiidka nebiga ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa waa cilmi ayb marka intaas inta aada baranayso cilmi baad ku dhex jirtaa uma callaqa alxaafidu bnu cabdilbar calaa maa dakarahu can shaaficiyi ibnu cabdilbar marka wuxuu tacliiqiyey wixii uu shaafici ka sheegay buu faallo yar saaray oo tafatiray biana alqur'aana wasunnata wuxuu ku tacliiqiyey qur'aanka iyo sunnada amruhumaa waadixun qur-aan iyo sunna arrintoodu waa waadixu yidhi wayakfii fiihimaa waxaana ku filan qowlullaahi tacaala atiicu llaha wa atiicu rasuula ayaa ku filan qur-aankay sunnadu ayagu waa cad yihiin waayo waxaa kusuga ku filan buu leeyay atiicu llaha wa atiicu rasuul daacada allana waa la ilaaqay midda rasuulkana waa la ilaaqay waa la sii daayey shardi laguma xarin walidaalika dadkan iyaguna dhahaayo rasuulka waxaa la adeecaa marka uu qur-aanka waafaqo yani annaga qaar baa dhahaya axaadiidta waxaan qaadanaynaa hadday qur-aanka waafaqdo haddaysan waafaqinna ma raacayno ilaahay ma dhihin nebiga raaca markuu qur-aanka waafaqo ma dhihin man yutic irasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka adeeco alla adeecay bis atiicu llaha wa atiicu rasuula layidhi haddii iyo haddii iyo haddii lama dhihin waa laxnu shayaan waxaas maxaa la sameynaa marka ma dhici kartaase rasuulku inuu qur-aanka khilaafo maya xadiid saxiixa qur-aanku ma khilaafayo adiga fahamkaagaa jiran ama waxaad xadiid u haysataan ahaynba xadiid waa intaas waayo qur-aanka yaa nooga aqoon badan annaga rasuulkii uu kusoo degay miyaan qur-aanka uga warramaynaa maya uga warrami mayna isagaa nooga aqoon badan see u khilaafaa marka waama alijmaacu ijmaacuna fama'kuudun waxaa ku laga qaatay waa min qowli llahi tacaala baa laga qaatay wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina laga qaatay uma qaala bnu cabdilbar ibnu cabdilbar markaa wuxuu yihi wacindii aniga agteyda ana ijmaaca asaxaabati saxaabada waxa ay ku ijmaacaan laa yajuusu khilaafuhum khilaafkoodu ma bannaana laa yajuusu calaa jamiicihim jahlu ta'wiil asxaabtoo dhan kuma bannaana suurtagalna maaha inay kulligood ay aayaddii qur-aanka gafaan macnaheeda waxay saxaabada ku ijmaacaan waa waa xujo waayo kulligood inay qur-aankii ka jaahil noqdaan suurtagal maba ahan bannaan wa fii qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa wakadalika jacalnaakum ummata wasata litakunuu shuhadaaa cala annaas aayaddaa oo allah uu asxaabta ku ammaanay ummaddan guud ahaan gaar ahaanna khitaabka ayaguu ku wajahnaa wakadalika jacalnaakum marka uu soo degaayo qur-aanka ayagaa khitaabka kow ka ahaa aayaddaa marka qowlka alle waxaa ku sugan buu dhexdiisa daliilun daliil calaa ana jamaacatahum iyaga waxa ay ku kulmaan ida jtamacuu hadday yani jamaacadoodu ida jtamacuu hadday kulmaan xujatun inuu yahay xujo calaa man khaalafahum ciddii iyaga khilaaftay warkooda xujo ku ah kamaa ana rasuula sala allahu calayhi wasalama sida rasuulkuba xujatun calaa jamiicihim ayaga dhan uu xujo ugu yahay wa dalaa'ilu lijmaaci ijmaaca adiladiisa min alkitaabi iyo wasunnatina kahiiratun way fara badan tahay buu yihi laysa kitaabunaa haadaa kitaabkeennan kan ah mowdican boos uma aha litaqasiihaa raacraaceeda wabilaahi towfiiq kitaabka uu sheegayana waa jaamicu bayaani اlcilmi wa fadlih marka wuxuu leeyahy adilat اlijmaac inaan halkan ku faahfaahino maxalkeeda ma aha ayb qiyaaskuna hadda waxaa weeyaan qur-aanku dadka waa ugu yeeray oo alla wuxuu yihi factabiruu yaa uli labsaar haddaan marka qiyaaskuna waa ictibaar haddaan ictibaari jirin maxaa alla dadka u amray marka amridda uu alla amray dadka amray waxay ku tusaysaa in arrinba arrinta u eg lagu qiyaas qaato arrinta arrintay ka duwan tahay laga qiyaasto xukunka cagsi inay ku noqonayso waxyaabihii marka mabaaxiftii qiyaaska iyo lagu sheegi jiray waa macruuf halkaasi uraa u raaceen waidaa kaana alcilmu haddaba haddii cilmigu inxasara uu ku koobmay bimacrifati اlkitaabi waالsunnati kitaabka iyo sunnadoo la garto wa tafahumihimaa iyo fahamkooda labadooda la fahmo wa biidraaki mawaatini اlijmaaci meelaha ijmaaca oo la haleelo la garto wa macrifati aqaawiili salafi salafka yacni hadalladooda oo la garto fiima اkhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen min amri اdiini oo diinka shanigiisa ku saabsan maxaan u baranaynaa aqwaashii salafka kay laa takhruja kay laa kay laa takhruja saadan uga bixin adiga can aqwaalihim aqwaashooda saadan uga bixin fahaada kani huwa xaqiiqatu lmacrifati اlmatluubati haddaba intan marka waa shay yani cilmiga la dalbayo xaqiiqadiisa wadaalat اlmanshuuda baadida maqan oo la raadinayo oo la yaboohinayo qof walba ka maqan kan yatbacuhaa waxaa raacaya intaasi maa laa yatimu fiqhu maa laa yatimu fiqhu hadihi اlumuuri ilaa bitaxsiilihi intaa waxaa raacaya aan sheegnay kitaabkii sunnadii ijmaacii iyo qiyaaskii waxaa raacayo wax aynan dhammaystirmaynin in la fahmo intaas ilaa in isaga la xasiliyo maahan oo waa maxay min allisaani alcarabiyi ah luqada carabiga wاlqawaacid اlmumahadati iyo qawaacidda la fidiyey oo la goglay lifahmi اlkitaabi wasunna loo goglay kitaabka iyo sunnada fahmkooda id ciladu waxa ay tahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi waajibku wuxuunan taam noqonayn ilaa isaga in la helo maahane fahuwa waajibun waa waajibkaasna wاlwasaa'ilu wasaa-ishuna lahaa axkaamu اlmaqaasidi wasaa-ishuna waxay leedahay maqaasida la rabo axkaamteeda wixii xaaraan ku gaarsiinayana waa xaaraan wixii xalaal ku gaarsiinayo haddaan iyada si gooniya loo xarimin waa banaa waa xalaal hadda marka kitaabkii sunnadii ijmaacii qiyaaskii inay cilmi tahay waa soo ogaanay intaas wixii fahamkooda lagu gaari lahay oo waa maxay luqadii carabiga iyo qawaacidkii fahamka iyaguna marka way raacayaan maxay u raacayaan marka waa wasaa-il iyaga qur-aankii sunnadii fahamkooda lagu gaaraa iyagana marka waa waajib in la barto ilaa qur-aankii sunnada in la fahmaa waajib waaye waaye wاlkhulaasatu min hada khulaasada oo kan yani waxay tahay aan ka khulaasaynayno ana alculuuma asharciyata culuumta sharciga ah gaayat wawasiilat waay culuum sharci cilmi sharci haddii lagu yidhaha laba waayo gaayo waa yoolki la rabay iyo wasiilo lagu gaarayo meeshaas falgaayatu gaayadu fahmu kitaabi اllaahi wa sunati nabiyihi sal lla ly slam kitaabka alle sunnadoo la fahmo waayo gaayada iyo wa ijmaaci lummati in la fahmo iyo wamaa yatbacuhu waxa raacayo min qiyaasin saxiixin ah ilaa xukunku waa gaaye ayb wmaa yatbacuhu min qiyaasin saxiixin kaas oo saadirin can mujtahidin ka imaanayo qof mujtahida xaggiisa kaasoo mujtahidka oo qad kamulat lahu lahliyatu ahliyadu ay u dhammaystirantay haayadii waa intaas kitaabkii sunnadii ijmaaciina inaad fahamto qiyaaskii ile axkaamtaa lagula soo baxaa isaga wاlwasiilaةu wasiiladuna culuumu اlugati اlcarabiyati culuumta luqada carabiga ah waaye wausuuli اlfiqhi usuulfiqiga culuumtiisa waاsilaaxi ahli xadiidi rasuuli اllahi sal اl slam xadiidka nebiga dadkiisa erey bixintooda ila iyaguna xadiidka inuu saxiix yahay in kale iyo wixii lagu ogaan lahaa iyo ama dariiqa usii noqon lahaa waaye marka culuumtaasna waa culuum wasiila ah qaala shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximahu llah waxa uu yidhi haddana dhinac kalea cilmigana laga tusaa waalcilmu shay-aani cilmigu waa laba shay imaa naqlun musadaqun cilmigu waa laba shay imaa naqlun musadaq inuu yahay wax lasoo guurinayo oo la rumeeyo oo runnimadiisa la xukumaayo la xukumo wax lasoo naqlinaayo oo saxiixnimadiisa iyo sidqigeeda iyo runnimadiisa la xukumayo wa imaa baxhun muxaqaq ama waa baxhi la taxqiijinayo la sugaayo marka muxuu ka wadaa cilmigu labo laba wax waayo daliilkii nasun musadaq waa daliilka aayad dabcan de aayadda qur-aanka markay ku jirto qur-aankayba ku jirtaa aayad qur-aanka ku jirta iyada de dabcan ma qarsoomeyso in badan dadka kama qarsoomeyso naqliga xadiidow noqon karaa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu noqon karaa ijmaac lasoo naqliyo o lasoo guurinayo laleeyahay ajmaca ahlulcilmi kada wa kada waxaas o dhan waa nuquul naqli naqligaagu marka waa inuu ka nabad gala been aayad qur-aanka ku jirto xadiid nebiga oo saxiix ah oo sanadkiisu saxiix yahay oo matnigiisa cille waxbaan lagu keenin ijmaac haddaad sheegayso ijmaacu isagana inuu yahay ijmaac yacni sugan oo mustanad yacni sanadkiisu la gaari karo oo ijmaac aan sugnaanin lama rabo ayb wa imaa baxhun muxaqaq baxhiga muxaqaqa waa jaranjarada labaad waay markaad naskii keento waxaa laga rabaa xukunka iyo waxaad u daliishanaysid xadiidkaas ama aayaddaas xukunka aad sheegaysid inuu daboolayo oo wajhu dalaaladaadu inay cad tahay xadiidkaanaa u daliila wajhu dalaaladuna waa saas iyo saas iyo saas oo markaa daliilkaagu inuu ka nabad galo ictiraad inuu markaa yacni isla markaana yacni madluulku iyo daliilkaagu is isdaboolayaan wahaakada wamaa siwaa daalika wixii labadaa waxaa ka soo haro fahadayaanun waa iska hadayaan iyo war uun iska hantaatac ah kitaabu listigaatha buu sidaa ku yidhi aw iraddu alacala albakriy ayuu saa ku yidhi juska labaad lix boqol labaatan iyo sideed qultu annaqlu lmusadaqu yashmalu waxuu shamlinayaa alkitaaba wاsunata wاlijmaaca wa aqaawiil asalaf intaasba wuxuu naqligoodu waa inuu sugnaado mima yustacaanu bihi waxaa loo kaalmaysanaya calaa fahmi اlkitaabi waالsuna kitaabka iyo sunada fahmkooda falkitaabu kitaabka naqluhu mutawaatirun qur-aanku naqligiisu waa mutawaatir ama sunatu sunada iyo waayri ama sunatu wagayruhaa sunada iyo keyrkeed mimaa dakarnaahu wixii aan sheegno ijmaaca iyo aqwaasha culummada falaa budda waxaa lagama maarmaan ah an yakuuna inuu ahaado an yakuuna inuu ahaado saxiixa nisbati nisbadiisu miday saxiix tahay ilaa qaa'ilihaa ciddi tiri hadaad nebiga ka sheegtay waa in nebigu ka sugnaado wa haadaa yuxwijuka kan wuxuu kuu baahinayaa marka ilaa cilmi اlisnaadi wa naqdi اlmutuun cilmiga isnaadka iyo mutuunta naqdigeeda iyo waxyaabaha ku saabsan waa cilmiga marka xadiidka musalaxa iyo wixii lamida cilmu rijaal iyo cilmu lcilalka iyo waxyaabahaas inaad ilmaam u leedahay ama albaxu اlmuxaqaqu baxiga muxaqaqa ah huwa cibaaraة can muطaabaqati اdaliili cala اlmadluul baxigaagu hal yani muxaqaq ha noqdo waxay tahay daliilkaaga iyo waxaad u daliishanaysid ha isdaboolaan haddaad laakiin daliilkuna meel u socdo adiga xukunkaagana meel kale u socdo eber waayo ayb cibaaraة can muطaabaqaةi daliili daliilku inuu daboolo cala اlmadluuli wa jamci اladilati iyo adilada jamcinteeda idaa tacaarada hadday adilada sida daahirka iska hor timaado jamcinteeda waa waxa ku saabsan baxiga ou muxaqaq ku noqon karo wa tarjiixi bacdihaa calaa bacdin qaarkeed qaarka kale laga rajaxo markaynan labada daliil markaan la jamcin karin waa in midna raajix noqdo midna marjuux noqda tarjiixaasi marka cinda alxaajati ilayha marka loo baahdo wa macrifati aladilati sharciyati iyo adilada sharcigaba horta inaad taqaan maxaa daliila maxaanse daliil ahayn wahadihi tanina wadiifatu usuuli lfiqhi usuululfiqiga shaqadiisa waana marka de usuulkiina inaad aada u barato musalaxii aada u barato waxay kugu dhoweyneysaa baxigaagu mutakaamil inuu noqdo ayb waqa ile dadku hadda waa badan yihiin maa akhara dadka dhahaayo arrintan waa xalaal aayaddaasaa u daliila waxaa dhici karta aayadda iyo isagoo u daliishanaaba sax baynaynan ahayn ama xadiidkaasaa u daliila xadiidku ou daciif yahay wa qaala ayضa waxaa kalou yihi shaykhu اlislaam wاlcilmu cilmigu yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa naqlin musadaq naqli loo rumeeyo wa nadarin muxaqaq iyo aragti la sugo wاlmanquulu can الsalafi wاlculamaa'i waxa salafka iyo culimada laga soo guurinayana yaxtaaju wuxuu u baahanayaa ilaa macrifati hubuuti lafdihi fiiri shayga aad ka soo guurinaysid aimada salafka iyo culimada wuxuu u baahan yahay horta lafdigiisu inuu sugan yahay yaxtaaju ilaa macrifati hubuuti lafdihi wa macrifati dilaalatihi iyo dalaaladiisu inay yacni la garanayo kamaa yaxtaaju soo ugu baahan yahay ilaa dalika kaagaas almanquulu can illaahi wa rasuulihi shayga alle rasuul laga soo guurinayo sida loo rabo lafdigeedana inaad iska sugto dalaaladeedana inaad garato sida lagaaga rabo ayaa waxaa aimada salafka ee culimada aad ka soo guurinaysana lagaa rabaa haddaad tiraa qaalo shaaficiyu xaggay ku taallaa haddii lagu dhaho meeshaas inaad dhihi karto haddii kale inaad masabidanaysaaba laga yaaba yani nasiib wanaagga ay culimadeenna iyo dadaalka ay culimmadeennu dadaaleen annagana nasiibka yacni ummadda muslimiinta ilaahay siiyey waxaa ka mid ah waxeeda waxa ay diinteeda ugu baahan tahay waa urursan yihiin ma jirto ummad adduunyada ku nool oo waxoodu yacni waxa ay u laabtaan sida maraajicda muslimiinta u hufan ma jirto ayb taas marka waxay keenaysaa waxa aad culimada iyo a'imada salafka kasoo guurinaysidna waa inaad farta ku feeqi karto lafdigeeda markaas ka bacdi haddana waxaa lagu weydiin karaa sideed uga fahamtay warkan oo marka waxaan ujeedaa warkooda laftiisa marka sida ay wax usoo dhiraan dheriyaan iyo istimbaadkooda iyo halkay u jeedaan iyo iyada lafteeda mugdi waa inuusan gelin walidaalika marka layskama dhihi karo waxaan culimmadaa qabto ma sahlana culimadaa qabto waxay u baahan tahay marka in layska xaqiijiyo tan marka hadalkan wuxuu ku yihi qaacidat jaliila fi اtawasuli wاlwasiila safxada boqol toddobaatan iyo ko amaa aqaawiilu صaxaabati صaxaabada hadaladooda rawaa bnu cabdilbar bisanadihi can اlwsaaciyi qaala wuxuu yihi wsaaci alcilmu maa jaءa can asxaabi muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam cilmigu waa waxa asxaabta nebiga ka yimaado xaggooda wamaa lam yaji waxaan ka imaanin can waaxidi minhum mid iyaga ka mida aan ka imaanin falaysa bicilmin cilmi ma aha jaamicu bayaani اlcilmi wafadlihi juska koowaad toddoba boqol lixdan iyo sideed saas ayuu ku qoray meeshaana maxaan ka ogaanay xaqiiqatulcilmi waxaa ka mid a aqwaasha saxaabada walidaalika saxaabada aqwaashooda kutubaa laga alifay almusanaf licabdirazaaq almusanaf libni abi shayba tafsiirka ibnu jariir awsadka ibnulmundir kutub fara badan yaa waxaad ka helaysaa ama yacni loo yacni marka aad rabto mas'aladan saxaabada siday ka qabeen inaad ogaatid si fududaa uga heli kartaa waxaasoo marka nin dhanoo caalima oo imaama muxuu isugu kalifayaa haddaysan cilmi ahayn waa cilmi aada u qiimi badan weyn saxaabadii hadhow marka aqwaashooda waxaa lagu kala ogaanayaa waxay isku khilaafeen iyo waxay ku ijmaaceen meelahaasaad ka ogaan kartaa marka cilmigu adigoo dhan haddaad siiso waqtigaaga oo dhan haddaad cilmiga siiso qayb yaraad ka helaysaa cilmigii ma wada kulligiis ma wada koobaysa waayo waxaan aan tirinayno ama aan tilmaamayno iyo cumriga kuwana badan waxaana badan laakiin adigu inaad qeyb ka gashaa fiican culimada waxaan ay dadaalkan ay sameeyeen inaad qeyb un ka gasho kii baranayay inaad noqoto kii faafinayay inaad noqoto meeshii aada is leedahay waxbaa ka dhiman inaad hadaad haddii haddaad ahliyadeeda leedahay aada ku darto qofku mas-uuliyad weynaa sugayso daalibu cilmiga warawaa bisanadihi wuxuu ku wariyey ibnu cabdilbar sanadkiisa can ibni اlmusayab anahu su-ila can shayin baa la su-aalay ibnu اlmusayab faqaala wuxuu yihi ikhtalafa fiihi asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam asxaabta nebiga isku khilaaftay arrintaas walaa ra'ya lii macahum aniga asxaabta rasuulka macooda ra'yi melihi masaladan wuxuu yihi asxaabtaa isku khilaaftay aniguna mid ku darsan maayo leanna saxaabada dhexdooda waxba kuma lihi aniga iyaga un warkooda inaan fiiriyo hadba kii aan isdhaho wuxuu u dhow yahay adiladan qaadanaa markaas warkiisu saas oo ra'yi iigama furna asxaabta macooda meeshaan maxaan usoo qaaday marka waxay tahay qofku aqwaalu saxaaba inay cilmi tahay waxaa ku tusaayo maadaama taabiciintu ay leeyihiin ra'yi noogama furno asxaabta warkooda horta annaga xaggeen joognaa ma dhowinba wax ra'yi noogama furno si aan u ogaano marka mas'alada saxaabadu inay ra'yi ku lahaayeen iyo in kale waa inaan baranno soo maha aqwaashii saxaabada markaasaan dhihi karnaa saxaabada mas'aladan saanay ka qabeen saxaabada qowlkooda ma hayno taabiciintaan haynaa markaasaan gelaynaa baabkaas marka waa in waqtiga wax laga siiyaa marka qaala abuu cumara qaala abuu cumara bnu cabdilbar waxa uu yidhi macnaahu macnihiisu wuxuu yahay annahu laysa lahu ma lahan isaga an yaأtiya biqowlin qowl inuu la yimaado yukhaalifuhum asxaabta khilaafaya macnihiisu saas wey marka hadday saxaabada mas'alada ka qabaan saddex ra'yi isagu inuu mid afaraad ku dhex darsada maya waayo hadduu mid afaraad ku dhex darsado aqwaashoodii waa ka baxay walidaalika culamada usuulka waxay yidhaahdaan hadday saxaabadu mas'ale ay laba qowl ka qabaan horta labadaas qowlaa ijmaac ah labadaas qowl ma ah haddii laga baxo qowl saddexaad la keeno ijmaacii saxaabada wuu khilaafsan yahayba qofkaas lean iyaga labadaas qowlaa si guud looga hayaa midkan saddexaad wax kala waay marka labadoodaas mas'aladaa ijmaac ku ayaa ku ayaa lagu sheeganaa ma aha mas'aladu ijmaac ma ku jiro saxaabadu way isku khilaafeen laakiin labadaas qowl in laga dhex baxo ma banaana iyagaasaa marka ijtihaadku ou noqonaa hadihi xaqiiqaة اlcilmi cilmiga xaqiiqadiisa waayo tan wahaaka maraatibahu fii tacalumihi intaas marka xaqiiqaة اlcilmi baan ku gooyneynaa halkan marka waxaan gelaynaa maraatibta cilmiga barashadiisa qofka uu u qaadayo qaala alxaafiظu abu cumar yuusuf bnu cabdilbar waxa uu yihi alqur'aanu aslu اlcilmi qur-aanku waa cilmiga asalkiisa alqur'aanu qur'aanka aslu lcilmi cilmiga asalkiisa way faman xafidahu qofkii qur-aanka xafido qabla buluuqihi intuusan qaan gaarin huma faraqa ilaa maa yastaciinu bihi calaa fahmihi dabadeed u faaruq noqdo wixii uu u kaalmaysan lahaa qur-aanka fahmkiisa min lisaani alcarabi oo luqadda carabiga ah kaana dalika kaagaasi lahu isaga wuxuu u ahaanayaa cawnan kabiiran kaalmo weyn calaa muraadihi minhu muraadkiisa uu qur-aanka xaggiisa i ka leeyahay qur-aanka xaggiisa uu ka leeyahay wa min sunani rasuuli llahi sal ll slam iyo suna sunnooyinkii rasuulka sal l slam wuxuu ku leeyahay marka qur-aanku horta waa aslulcilmi ninka isagoo aan qaan gaarin qur-aanka xafido dabadeed luqadii carabiga u faaruq noqdo barto oo lisaanka carabiga taxsiiliyo kaalmo weynay u tahay buu yihi marka muraadka yacni qur-aanka xaggiisa iyo sunnada nebiga iyo yacni uu ka leeyahay rabitaanka xaggaas uga jiro kaalmay u tahay uma yanduru fii naasikhi اlqur'ani wa mansuukihi wa axkaamihi dabadeed wuxuu fiirinayaa qur-aanka naasikhiisa iyo mansuukhiisa iyo axkaamu axkaamta qur-aanka cilmu naasikha cilmi weyn waa cilmu naasikh walmansuukh ayb wayaqifu calaa اkhtilaafi اlculamaa'i dabadeed marka wuxuu dul istaagayaa ikhtilaaf ikhtilaafu اlculamaa ikhtilaafu lculamaa marka waxay tahay de masaa-isha culimada waxay ka qabaan waitifaaqihim iyo ijmaacooda fii dalika kaagaa ku saabsan wa huwa amrun qariibun waa arrin dhow buu yihi calaa man qarabahu llahu caza wajala calayhi qofka uu ilaahay usoo dhoweeyey waa dhowdahay uma yanduru fi sunani alma'huurati can rasuuli اllahi sal ll l slam wuxuu fiirinayaa sunnada nebiga laga soo guuriyey fabihaa marka sunnada ayaa yasilu اaalibu ardayga uu ku gaarayaa ilaa muraadi اllaahi caza wajala fii kitaabihi muraadka alle kitaabkiisa dhexdiisa sunnada nebiga uu ku gaaraya inuu barto wahiya taftaxu lahu waxay u furaysaa axkaama alqur'aani qur-aanka axkaamtiisa fatxan furid furiday u furaysaa jaamicu bayaan ilcilmi wafadlihi buu sidaa ku yidhi warkiisa marka lasoo koobo waxay tahay qur-aanka ha xafido qofka ha barto luqada carabiga aqaawiilulculamaa dabcan ardaygu hal mar madaahibta dhan ma loo dhigi kara mana kusoo boodi karan matni ama mutuunta kokooban oo de madhabka markaas de wadankiisa iyo kale u fudud ama uu heli karo ayuu baranaa ilaa aqaawiilulculamaa kulligood hal mar waa baranaa hadduu dhaho waa iska isagii baaba tadaarubaa ku dhacaaya marka hore marka madhab min almadaahib alfiqhiya almacruufa almashhuura oo ahlu sunnaha madaahibtooda madaahib larbaca hadda mutawafir ah hadba kan wadankiisa markaas uu ka heli karo baranaa dabadeed marka sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee axaadiista aad ugu aad buu u baranayaa markaas cilmi buu helaa qofkaasna haakadaa dakara sidan buu sheegay fa uula almaraatibi maraatibta tan ugu horeyso xifdu lqur'aan mideeda hore waa xifdu lqur'aan qur-aanka in la xifdiyo wadalika liman araada kaas marka qofkii doono an yatacamaqa fi lcilmi cilmiga inuu cumqi iyo u yeesho wanaag meel fiican ka gaaro qofka rabo qur-aanka inuu xafidsan yahay waa waa daruuri wa axaba jeclaysto an yatasifa bilfiqhi fi ddiin fiqhi inuu ku sifoobo diinka faham diineed faham diinka ku saabsan qofkii raba inuu ku sifoobana oy sidaa jeclaystana waa qofkii sidaa yani doonana waa kaas xifdu lqur-aanku waa martabada hore wa calaa hada almaslaki maslagaas ayaana daraja almurabbuuna ay ku socdeen dadka wax tarbiyeeyo fa yuxafiduuna way xifdisiiyaan qur-aan man taxta mas-uuliyatihim dadka iyaga mas-uulka ay ka yihiin kitaaballaahi kitaabka alley xifdisiiyaan oo dadka marka yacni mas-uulka ay ka yihiin waxay xifdisiiyaan kitaabka alle ko ugu horeynba rawa alkhatiibu albaqdaadiyu bisanadihi ila alwaliid bni muslim qaala wuxuu yihi kunaa idaa jaalasna alawsaaciya haddaan awsaaci la fadhiisanno fara'aa fiinaa xadatan awsaaci sheekoodu ahaa nin dhallinyaro oo wiil yaro uu nagu dhex arko qaala wuxuu dhahayay yaa ghulaam war wiilow inuu cilmi usoo diyaargaroobo arkaa ma ogtahay markaasuu wuxuu dhahayay yaa ghulaam wiilow qara'ta alqur'aan qur-aanka ma baratay ma taqaanaa qur-aanka fa in qaala haddii uu yidhaha nacam haah qaala wuxuu dhahayay iqra' yuusiikum allahu fii awlaadikum aayaddaa buu ku imtixaanaya aqri buu dhahaya wain qaala haddii uu yihaa laa maya qur-aankii ma ma xifdinin qaala wuxuu dhahay idhab tacallam ilqur'aan orod qur-aanka baro qabla an tatluba alcilma intaadan cilmi dalbin qur-aanka orodoo baro kac qur-aanka baro daacadnimo dadka hadda haddii sidaas la yihaaha waxaa laga yaabaa inuu ku dhibsadaba uu is yidhaahda marka ama cuqdo uu kuu qaado ama uu waa iliida inuu yidhaahdaa laga yaabaa ma liidnaan maaha laakiin qofka wax fiican kuu sheegaan marka hadyigii salafka wuxuu ahaa qur-aanka in la hormariyo xifdigiisa waa arkeen innaga lafteennana marka habdhaqankeenna cilmiga barashadiisa iyo ku tacalluqo sidaas unbuu ahaa jiray waqtiyadan dambe waa dhacdaa in cilmigu uu iska bilaabo qofaan qur-aankiiba aqoon waxaad arkeed kuwo kitaab akrinaayo qur-aankiina ah ebirka ah weliba qur-aanka yacni maahan keliya inuusa xifdisnayn keliya maaha akrintiisiibauba shaqalkii iyo xuruuftii iyo wixii dhammaabaa kicis ku ah ikhtilaafu lculamaana waa ka waramayo fulaanka kitaabow ka waramayo tiro badan marka kitaabada waxaa uga eg ugana wanaagsan inuu qur-aanka iska barta mashaakilkaas marka waa mar yacni cilmigii maraatibtiisao soo qaldantay gadaal marka kor ma ka saqmayso wa bacda ikmaali xifdi kitaabi illaahi kitaabka alle xifdigiisa markuu dhammaystirana yutqinu lisaana alcarabiya warka ibnu cabdilbar marka lagu socdo martabada labaad inuu luqada carabiga ku dadaalo id itanziilu calayhi waayo qur-aanka soo dejintiisu luqa carabiya korkeeda ay ahaatay warasuulu sala allahu calayhi wasalama nataqa bihi rasuulkuna carabigu ku hadlay fafahmu lkitaabi wasunnati kitaabkay sunnadoo la fahmo fahamkoodu muta in la fahmaa mutawaqifun calaa tacallumi hadihi luqa waa mid ku xiran luqadan barashadeeda wahunaa waqfatun meeshaan marka waqfaa ku sugan joogs wahiya an nudrika waa inaan ogaano macshara almuslimiin haddaan muslimiinteen muslimiin haddaan nahay inaan garannoon ogaano qadaasata haadihi luga luqadan carabiga yacni qudsiyadeeda yani bahaaradeeda iyo wanaageeda iyo fiicnaanteeda manaa luqadan fiicnaanteeda horta inaan ogaano luqa alluqa alcarabiya marka laga hadlaayo adiga luqadaada waay waayo luqatu diinika waay waxaad haysato maxaa ugu weyn mabaadi'da adiga hadda aada haysato kee ugu maxaa ugu weyna mabdaa kale maba haysano islaamkaa mabdaa nooca soo maha mabda-aagii oo diintaadii a luqadii oo ku dhignaayo waayo sideed u leedahay marka af carabi muxuu yahay sidee yani laba labadaa ma isgeli karaan ma isgeli karaan walidaalika waxay dhihi jireen culimada qaarkood luqada carabiga iyo jinsiga carab nacaybkeedu waxay tusaysaa nifaaq iyo zandaqo nifaaq iyo zandaqo walidaalika dadka luqada carabiga neceb tacalluqa carabiga neceb carabta si guud u lacnado ama wax uga sheego waxaad dareemaya dad diineed ma aha dad diin ku socdo ama lagu sheego ma aha marka taa in la yska ilaaliyo wa annahaa iyo inaan ogaano luqada carabiga luqatun inay tahay luqo istafaaha allahu tacaala alla ou doortay biinzaali aakhiri kutubihi inuu alla kusoo dejinta kutubtiisa aakhirkeeda lagu soo uu kusoo dejiyo ayuu u doortay ayb wa an nuwatina fii quluubina waxaa kaloona laga rabaa quluubteenna inaan dejinno dhexdeeda ana tacalumahaa luqada carabiga barashadeeda min addiin diinta inay ka mid tahay af carabiga barashadiisu inuu diinka ka mid yahay waayo diintii maku suurtogelayso inaad barato ilaa aada luqadan fahamto qofkii isdhahaayo luqad kale marka lagu fasiro buugaag lagu qoray iyaan ka baranaa diinkuna weligiis caamo iyo unbuu ahaanayaa iyo qof uun cilmi dhagood wixiisu yihiin oo aan hubin meelow u socdo iyo meelow ka socdo wa an nakuuna calaa xadarin iyo inaan ahaano digtooni inaan ka qabno min acdaa'i alislaam acdaa'ulislaam xaggooda inaan digtooni ka qabno fii wadci alxaajizi waa maxay marka waxay sameeyaan iyagu maxaa yacani inaan digtooni ka qabno waxa ku saabsan fii wadci alxaajizi xaajiz iyo teed iyo xijaab dhigiddiis beynanaa ay dhigaan annaga iyo wa beyna fahmi diininaa diinteenna fahamkeeda ay u dhigaan sidee ugu dhigayaana bimuxaarabatihim luqat addiin dagaalka ay la dagaalamayaan luqadii diinta aada bay ula dagaalamayaan waxaad arkaysaa meelaha qaar la yacnii dadka qaar waxa ay wadaan dacwo waaye maa qaarkood waxa ay wadaan waa dacwa meesha dacwada xagga alle loo wado dadaa meel kale u wado dadka xagga kasoo leexinaya meel kale usoo jebinaya haddii aada maagto qawaacid carabi sharax iyo luqad carabi iyo sharax waxaad arkaysaa social mediahan dad badan oo marka waxaad arkaysaa qaar qaar dadka ka mid ah yaan dad badan qaar soomaalida ka mid ah oo carab iyo luqadii carabiga iyo markiiba la soo boodaya wax ka sheegaya luqadan qalaad naga daaya af qalaad waayo waxaan afkeenni maaha af soomaaligii iyadaa qabsatay dadkii waxaa la baraa imru-ulqays iyo gabayo carbeed af soomaaligii waa dhammaaday waa baaba-ay waxaas u daldala waxaad arkaya isaga laftiisa ereyo waxuu isticmaalaa qalaad ama ingiriis ama talyaaniya waxbuu sheegaa hadday run ka tahay moo iska dhaaf qaar baa af soomaali dadka inay baraanay rabaan markaasay waxay adeegsanayaan ingiriiskii wuxuu leeyahy ereygaas erey ingiriisuu qoraa af soomaali marka lagu macneeyo waa saas soomaaligu meeshaasuu ka joogaa hoosuu hadhow marka wuxuu leeyahay kororso af soomaaliga af soomaaliga mau soomaali keliya ku sheega ile soomaali waay wax wax u sheegaa maogtahay luqadan kaleo ingiriiska in af so soomaali in horta ingiriis af soomaali loogu sharxo falsafadaas xaggay ka timid falsafad dacwo ay ku jirta waxaad la yaabaysaa mararka qaar boor meel ku dhegan oo arkaa boorkan wuxuu leeyahy af soomaaliya ku qoran aada u xardhan yahay waa fiican yahay buu leeyahay marka laga reeba meel yar ayaa af qalaad uga qoran yahay buu leeyahay afka qalaad uu sheegaya marka waa maxay aayad qur-aan waay dadka ay aayaddii qur-aanka af qalaad la noqotay war ummaddan ha ka fariistaan waxa noocaas oo kale meelna ma geeyi karaan dadna uma noqon karaan kuwa noocaas oo kale ayb waana wax ummaddii diinkoodii kala dhexgalayo aqoon-yahanay isugu sheegayaan dadka laakiin marka cadaaladna kuma socdaan meel fiicanna wax uma wadaan marka axashafan wasuwa kiilatin timir bolola iyo miisaankiio uu ku khayaano iskugu daray markaasuu wuxuu yihi axashafan wasuua kiilatin labada miyaa isugu kay darayay waxaa la yska dhigaa marka af soomaaliga in loo danaynaayo luqada carabiga bisaa lagu karan yahay magaaladan waxaad arkaya baravidyo af sawaaxiliga lagu barto maxaa dhaca hadii layidhaha ilmahan yaryar kenyay aadayaan iskoolay ka geli rabaan sawaaxiligaa loo shardinaya lagu leeyahay fii nafsi lwaqti carabiga waa la eedeynaa mar dadkan shaydaana raranaya waxaanoo kale waa shaqo shaydaan ma ahan shaqo xataa caqli loo fakeray ma aha caqliga caadiga xataa wax lagu fakeray maaha rawa alxaafidu bnu cabdilbar wuxuu wariyey bisanadihi ilaa cumara bni zaydin qaala wuxuu yihi kataba cumaru ilaa abi muusa cumar bnu lkhadaab ayaa abuu muusa u qoray amaa bacdu intaa kadib buu yidhi fatafaqahuu fi sunnati sunnada barta fahma watafaqahuu fi lcarabiyati carabigana barta sunnada barta carabigana barta cumar bnu lkhaaabaa sidaas yiri cumar marka waa nooga nusxi badan yahay cid kasto cid kasta oo soomaali isaga keen dhigto cumar bnu lkhaaabaa nooga daacadnimo badan waayo qur-aankan dadkii ka shaqeeyey oo inuusan dhumin ku dadaalay oo ilaahayna ku sharfay ayaa isaga iyo abubakar taladooda unagu soo gaaray soo maaha marka haddaad cumar laftiisa u akriso nin caraba waa wareer dad badanaa saas u akrinaya ma saas maaha cumar ummadda muslimiinta dhan oo u yahay axad ay ku dayanayaan maahan qowminimo iyo waxaas waa dhaafayba wa bisanadihi ilaa naaficin can ibni cumara sanadkiisa wuxuu ku wariyey ibnu cabdilbar ilaa naafic laga gaaro can ibni cumara anahu kaana yadribu waladahu cala allaxni annahu cumar kaana wuxuu ahaa yadribu waladahu ilmihiisa waa garaaci jiray cala allaxni luqada carabiga markay qaldaan aa ku garaaci jiray laxniga wa kaana cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu ahaa yakrahu inuu nacayey radaanat alcajam luqada cajam cajamta cajamta luqadooda waa nici jiray kharaja abu bakr bnu abi shayba bisanadihi ana cumara radia allahu canhu musanafkuu ku wariyey waa aharka raqamkiisu labaatan iyo lix kun sideed boqol iyo shan uu yahay bisanadihi ana cumara radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi maa tacallama arajulu alfaarisiyata qofku ma barto luqadda faari faris ilaa khabuha waa xumaana qof xunuu noqona walaa khabuha ma xumaado ilaa naqasat muruu'atuhu ilaa akhyaarnimadiisaa nuqsaamayso muxuu ka wadaa hadalkan marka luqada faris waa xaaraan ma dhihin cumar isaga luqad in la bartaa ma banaano waxaas kama hadlin laakiin wuxuu tilmaamayaa waxay tahay qofka luqadaas ay ku badato ama barto ku hadhadlo waa waxay saameynaysaa habdhaqankiisa waan run warkaas waayo luqad luqo walba marka la baranayo dhaqankeeday wadataa u fiirso ad hadda english markaa la baranayo englishku dhaqankii english ingiriisku wataa bugaagtiisa fiiri adiga hadda akrina mithaalka iyo tusaalaha waa tusaale caadaadkii ingiriiskuu ka waramaa jidadkii iyo magaalooyinkiibuu ayuu qofkii ku baranaa wuxuu baranaa oo kale waxaaba kusii jiro tusaalooyinku waxyaabo ay dhici kartaba sharcan inay xaaraan tahay laakiin qofku isaga hadda waxaas uu isticmaalaa annaga ma dhahayno maalan markuu wax la cabaayey oo ka hadlaayo kale waa inuu sheegaan khamri lan iyaga khamriga caadadooda waa iskaga badan tahay dhib uma arkaan luqadoodii mar haddii la baranaayo tusaalooyinka iyo dadka sawirada xataa haddaad fiiriso sawiradii dee naag naag sidooda u labisan nin iyaga sidooda u labisan unbaa ku sawiran luqadu marka dhaqanay wadataa waa jiidaysaa qofka luqada carabigana waxaad arkaysaa xataa hadday mid carab ahoo gaal ah xataa hadduu dhigaayo waxaa ka qaalib ah kelimaadka diiniga iyo waad ku ad arkaysaa alxamdu lilah iyo waxbaa assalaamu calaykum iyo warar un waxaa laga helaa marka sibqo waxaa ku jirta un diineed soo ma garanin cumar marka miduu ka hadlaa taas waay qofku wuxuu baranaa dhaqankoodu hadhow waa ku saamoobaa qultu wahada kan sidan uu ku yahay liana luqata maxaa yeeley luqada taxmilu waxay xambaarsan tahay taqaaliida taqaaliid wacaadaatin iyo caadooyin wacaadaati qowmihaa iyo qowmkeeda caadaadkeeda dhaqanka iyo caadooyinka dadka iskale bay xambaarsan tahay faidaa kaana qowmuhaa dadkeedu hadday yihiin dhawii fasaadin kuwa fasaad u saaxiiba wazacaaratin iyo dabeecad xun oo qallafsan fatacallumu luqatihim luqadooda barashadeeda miftaaxun lifasaadihim fasaadkooda unbay ku bare ile dhaqankooda ayay ka sheekaynayaan mogtahay wahadaa amrun kanina waa arrin yacrifuhu man jaraba qofkii luqaadka iyo wax ka barbartay ama tajrubeeyey waa dareemi karaa waa arrin uu fahmi karo wacan cumara radia allahu canhu anahu qaala wuxuu yihi tacallamu lcarabiyata carabiga barta fainahaa min diinikum diintiinay ka mid tahay weli aathaartan ayaa socoto halkaanan ku joojinaynaa waa waxyaabaha markaan luqada carabiga barashadeeda ugu dheeraana de baahiyaha jira iyo dadka sida taqaaliidda iyo habdhaqanka uga dhumaya iyo markaan aragnay ayaa muhimad weyn inay leedahay aan u aragnay weliba de waqtigan ummadaha ummad walba caadadeeda inay ka inay caalamiyeysay u taagan tahay ummad kastaa caadadeeda inay ka dhigto wax caalami ah ayay dhaqaale iyo lacag iyo wax walba ugu bixiyaan ummadaha kuwa aan himadaas aan lahaynna dad iska liitay noqdaanoo wixii loo soo dhoofiyaba iska qaato hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslm calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi